isbedelka samakaalo kumude hangaarka ee ku shaqeeyo magaalada baydhabo ay weliba isa guulaysaday qaliinlika suubiyi haweeney muddo dheer ladhabanaaytay buruku kutaali dhinigii makaanka maxamed sheeg oo ay aabaga haweeneydan qaliinka linkasuubiyimanka yo ku hadli usoon kuma hadnagay maamulkiiyo dhakhaatiirta isbedelka samakaal dadaalkii ku biyen ka guulaysiga qaliinka magaagay maxamed sheekh yalla arre dhaba isaaranaay yarto ana dhali ariitay e yar dhab oo qabti isbitaallo badan na madaha la mari madila ku gudub dhiig heri waaye oo madan meeleeda dhiiga ku heri waayena bahalkii la araay manki madisa daber afar ber dhiije sadiileen socdaaw ye isbitaalka samataha ya koyni ilaahya mahad i shukrileh geekan talaadada la dhali gula ilaahya niisii walibaan mahad nagaane isbitaalka samakaal dhaliinkininka sameey ya tartarki shoogi yaanka mahad nagaan sokal maamulka isbitaalka samakaal ee magaalada baydhabo ay weliba usa faahfaahin ku biyey sidii un qaabilan haweenadan iyo qaliinka lagu soo biimanka
sida maalmood ka hor may baa isbitaalka samakaalna nin sheenay maamo iyadan dhiig baxaas mayna qaabilay dakhtarka qaliimada haweenka markee dakhtarkiina may baa ambalaan gareeya combyutari saaray combyutarki la saarayna mayba sheegaya nin burumanka ku yaala geeka od tumay shanta bila afaraad ama kun labaatan shanta etana maamadii qaliinkeelan sameey dhaliinkaas oo ah hysterectomy total hysterectomy marka maamadii xaaladii hadda stabalo dakhtarkana may baa singaba shaareeyay bukaanada oo obis angaynaha maskala haweenka nin uusa sameeyo kor bukaanada complicatedka ah marka dhammaan ummadda soomaaliyeed may baa kala taliyaan ini oo bukaanadii oo hani aamina marka insha allahu waxaa ka dhawaada isbitaalka samakaal qeybta baydhabo gacmo furgadhaasin ka dhawaaya dhakhtar eed khibradan le ob d holder ah iyo nin roog oo dhanka haweenka ah marka oo ajanabi ah magaajiina leer oo daktar jinetu marka iyadaasiin ku mahadnaqe dhammaan ummadda soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu